Beeralayda ku nool magaalada Xeerdhagaxle ee gobolka Mudug ayaa codsaday in laga caawiyo horumarinta tacabka iyo wax soo saarka beeraha. Baahiyaha ugu daran ayaa waxaa ka mid ah helista biyo ku filan beeraha, dawada cayayaanka iyo kuwa nafaqada dalagga. Gudoomiyaha iskaashatooyinka beeralayda Xeerdhagaxle ee gobolka Mudug Cali Carab ayaa ka waramaya baahiyaha haysta.
waxaa la yidhi goorta dambe aad sare ha soo hooseeyeen waxaan codsanaynaa in haddii aan la yidhaahdo waxay naga dhiman nala eh, nala ka ta- nala ka kaabo waxaa noogu daran xagga biyaha siliga xayndaabka iyo daawooyin waxyaabo lamid ah marka waxaan codsanaynaa haddii waxay taa beeraha iyo maamulkaas galmudug kolley budget waa leeyihiin wixii ilaahay bixiyaan la helaa waxaa alaf ugu heli maayo wasiirka cusub oo beeraha xerta yuusuf barre waxaan ku soo dhaweynaynaa meeshaan inuu soo booqo oo yimaado intiisa ku arko agaasimahan haddii aan liyaa waraabkiiyo beeraha xerdhexleyna ka xog waraysto kala wareega wuxuu hayo maxamuud maxamed cali oo ah isku-duwaha wasaaradda beeraha galmudug ee magaalada xeerdhagaxley ayaa sheegay in doorkooda ay ka qaadan doonaan horumarinta beeraha
maanta waxaan joognaa een, degmada xeer dhagaxley maadaama halkaa nimidna waxaan soo booqnay wasaaradda maadaama aan ka tirsannahay een, beeraha ayaan soo booqday maantay waxaa nooga bixi- warbixiyey guddiga beeralayda oo ugu horeeyo guddoomiyaha beeralayda cali carab iyo guddoomiye ku-xigeenka oo ah liibaan een, kolley guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen waxaan ii sheegaynaa annagoo wasaaradda ka socna inayna garab taagannahay mar walbana wasaaradda galmudug ay ku howlan tahay beeraha sidii u horumarin lahayd haddana aan u gey doona waxyaalaha meeshaan caqabadaha ay ku haysta Een, waana meesha aan badanaaba ku hayno een, eh, focuska ku hayno noogu haraysa insha allah galmudug waxaan u malaynayaa beeraha ugu badan een, ka jira waxay ku yaaliin degmada xere dhagaxley Een, sidaa darteed marka inaan wasaaradda meel kasta ay joogto u dhagan ulaato waa ku qasban tahay magaalada xeerdhagaxley ee gobolka muduga ayaa waxaa ku yaala beeraha ugu badan ee laga soo saaro dalagyada loo iibgeeyo magaalooyinka galmudug